madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo oo v o a la hadlay ayaa tacsoo diray guud ahaan bulshada cali sugulle naxariista ilaah jannaha ka warabshay sawiriyo aan naga siiyo insaan weyn shakhsi weyn buu ahaa magaciyo maamuus dalkaiyo dadka ku leh sharaf iyo magac huwan ayuu ahaa abwaan caana buu ahaa boobo yuusuf dacaale oo inta badan ururiya taariikhda suugaanyahanka kana mid ah dadkii ka qaybgalay aaska marxuumka ayaan weydiiyey waxa uu ku xasuusta cali sugulle cali waxaa lagu xasuusanayaa waa curintii iyo hal abuurkii oo saddex u kala baxaysa saddex waaweyn ama saddex dhulood oo ay adag tahay in nin hal abuura ama nin curiyo soomaaliyeed uu kulmiyo oo ah inuu cali ahaan nin gabayaaya heesaha curiya inuu cali ahaan nin riwaayadaha sameeya oo alifa masraxana saara tallayaab kale waxay ahayd inaan cali heesuu leeyahay aanay cidina u laximin dowladdii dhalatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii wuu ka dagaalamay oo qabyaaladdu ka dagaalamay oo ku-tagrifalkii hantida ummaddu ka dagaalamay oo dhagax iyo dable iskuma dhuftee kala dhowraay wax ka dhigan gobanimada qabiil dhex gale kala dhowraay abwaano iyo fanaaniin magac kule soomaalida dhexdeeda ayaa ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay aaska marxuumka abwaanadaasi oo tacsi ay u direen guud ahaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha kasokow aan qaarkood weydiiyey waxyaaba ay ku xasuustaan marxuum cali sugulle cigaal gaar ahaan suugaantiisa ayaa abwaan saxardiid maxamuud cilmi jabiye oo ka mid ahaa abwaanadaasi waxa uu ku jawaabay waxaan ku xasuustaa erey badan buu lahaa waabaa beryey buu lahaa wuxuu lahaa maxaanku idhahdaaye kolkii ugu horreysay ee heesaha uu bilaabayey ee wuxuu ka shaqaynayey xanaanada xoolaha waxaan ku soo gaadhay anigu asagoo kaheesayole inta uu ma garanaysaa qori dheer uu adhiga ku muquuriyo uu sito ayuu odhan jiray wan yahow shilintan waxbaba maahe way iman dawadii wanaagsan jirtee sidoo kale abwaan xasan xaaji cabdilaahi xasan geni ayaa isna ka mid ahaa dadkaan weydiiyey wuxuu ahaa nin muxuu ahaa murti fara badan indhaha qalbigaa ka eeg ma fogo waxaanuu arag buu ogaadaa buuri maamuladiistaba jooga maruu dhaliilayana wuxuu yidhi ma hayo naftu kay ku hiran laydoo hooyadii lama guursan weli hana buuri ciidiba madaxweyne doonina m
geesta kale saare axmed jaamac oo kamid a heesaagan isqarnigii u dambeeyey hormoodka ka ahaa jilayaasha iyo heesaaga soomaalida oo aan iyadana weydiiyey xusuusteeda la xidhiidha cali sugulle suugaantiisii iyo wakhtiga isbarteen ayaa waxay ku jawaabtay geesi baa naga baxay ama ummadda soomaaliyeedba ka baxay meel kastay joogaanba allaha u naxariisto nin taariikhdiisa la koobi karo maaha cali sugulle nin geesi u ahaa runtii oo aan gaban ilaahay samir iyo iimaan saadiqahay naga siiyo kama sheekayn karaa af kalaad aqoontu miyaa arsaageen hore u maraan arkaya ila isbaxayoo arayay iftiiminayaan hididiyay hidii le nin hurdow hallowday dantaa kow iyo laba la dhihi karo ma aha dhinaca kale faadimo cabdilaahi kaahin oo loo yaqaano maandeeq oo ka mid ahaa foolaadka heesaaga soomaalida oon iyadana weydiiyey aqoonta ay u lahayd abwaan cali sugulle waxay ku tilmaantay inuu ka mid ahaa hormoodkii kacdoonnada gobonimo doonka cali sugulle maxaan ku xusuustaa de waa ninkii calanka ingiriis kiciyey ee heesihii uu tirinaya ingiriisba kiciyeen uu tima caddana isa sii kaba raaciyey uu yidhi kaana siib kan masaar ustaad axmed naaji saacad oo ka mid ah dadka magaca kule suugaanta soomaalida islamarkaana ah heesaa in badan caan ka ah soomaalida dhexdeeda kana mid ahaa dadkii meydka ka soo raacay sutanka imaaraadka carabta oo aan kula kulmay munaasabadii aaska ee marxuum cali sugulle ayaa waxa uu daxsuu diray guud ahaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha cali sugulle wuxuu ahaa nin saaxiibkayga marna walaalkayga marna macalinkayga buu ahaa allah yarxam waxaan ilaahay ugu rajeynaa janat alfarduus eheladii iyo qaraabadii ugu geeriyeedana samar iyo iimaan idinkan v o waa idin salaamaya kulligiin waa mahadsan barkhad maxamuud kahariye v o w hargeysa